halkaad weli kala socotaan waa wadajir radio oo si toosa idinkaga imaanaya mawjadan kun afar boqol iyo labaatan a m waa xilliga aanu ku ballansanin guud ahaan in aanu idiin soo tebinno wararkaanu idinka qabanay gudaha dalka soomaaliya iyadoo maanta bisha februaarina ay tahay toddoba sanadkuna uu yahay laba kun lix iyo toban warka waxaa stuudiyahan wadajir radio ee magaaladan atlanta si toosa idinkaga akriyi doona anigoo cabdilcaziiz siidi warkii oo fidsan madaxweynaha soomaaliya ayaa maanta waxa uu hortegay baarlamaanka federaalka ee soomaaliya kaasi oo uu uga waramay guud ahaan siyaasadda guud ee dowladda soomaaliya iyo waxa laga yeeli doono qaabka dowladdiisa ay u shaqayn lahayd muddada soo socota ee u harsan sida uu kusoo waramayo waryaheena magaalada muqdisho maxamed kaafi madaxweynaha ayaa ku tuuntuunsaday guud ahaan qaabka dowladdiisa ay u shaqayn doonto iyo sida ay u maarayn doonto xaaladaha adag ee haatan soo food saaray dowladda soomaaliya jumhuuriyadda soomaaliya ayaa maanta hortegay xubnaha baarlamaanka soomaaliya waxaana madaxweynuhu xildhibaanada uu kula dardaarmay in ay meel mariyaan sharciga la dagaalanka waxaa loogu yeero argagixisada wax badan oo arrimaheena amniga iyo dagaalka noocaasi dibudhaca oo ku jiraay waxaa sabab u ah in qaanuunkii lagula dagaalamayey dambiilayaasha noocaas ahi iyo nidaamkii xeereed ee xeerinayey sida ay u dhaqmayaan hay-adaha ku jira dagaalkaasi ama hay-adaha ka shaqaynaya wixii dabrayay oo xeerinaya iyo wixii awood siinaya wax u ogolaanayay intaba way naga dhiman yihiin inta sharcigaasi uu dhiman yahay waxaan rabaa golaha shacbiga sharafta leh inaan u sheego dad badan oo qaali ah ayaa argagixisadu naga muddadii aan soo dhaafnay shacbi badan oo aan dembi lahaynna dhibaata gaartay laakiin haddana hay-adahu amniga iyo dowladda guud ahaanteedba hay-adaheeda inkastoo dagaal aan caadi ahayn iyo duruufo aan caadi ahayn lagu dadaalay laakiin haddana maqnaanshaha sharcigaasi wax badan oo badan oo badan oo la maqan yahay maqnaanshaha sharcigaasi wuxuu nagala maqan yahay kaalmo caalami aan heli lahayn uu nagala maqan yahay yaana dagaalka noocaana dagaalka oo caadi amaha dagaalka madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sidoo kale xildhibaanada waxa uu si aada kala hadlay xaaladda haatan dalka uu marayo iyo sidoo kale xaaladda ammaanka waxa uu sheegay ciidamada ammaanka ee dowladda federaalka soomaaliya in ay dadaal badan ku bixinayaan sugidda ammaanka wuxuuna xubnaha baarlamaanka ugu baaqay in ciidamada ammaanka ay la shaqeeyaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sidoo kale waxa uu meesha ka saaray waxaysan meel marin xubnaha baarlamaanka ama sharci aysan ogeyn dalka inuu ka hirgalayo
waa fadhiyeen meeshii go-aanka lagu gaaray talo kasta oo lasoo gaara baarlamaankaa la keenaa si ay sharciyo u yaran waa fadhiyeen gudoomiyaha gudoomiye ku-xigeenka waa fadhiyeen gudoomiyaha in markhaati kacana waa jeclaan lahaa waa laysku qabsaday waa laga dooday dadkii baaba taladii loo geeyo soomaaliya hadashay maxaa baarlamaanka loogu soo celinayaa meel dheeray dooda soo martay markii dambe go-aan cadaa lagu gaaray wax kasta oo la rabo in loogu gudbo mandaydka dambe in baarlamaanka si sharciyad ay u yeelan aan samaynaynahay maadaama qawaaniin horoo jirtay oon ku salaysanayna aanay jirin oo wada tashi ay ku timiday si ay sharciyad u heshaahay waa in baarlamaanka la geeyaa oo laga sharciyeeyaa maalin cadaa laysku raacay hadday weli lagama noqon laakiin waxaa aan aad iyo aad xoogaha walwal ijilisay xildhibaano badan oo aad uga walwalsan arrintaas inaan arkay
dhanka kale dowladda federaalka soomaaliya ayaa wada baaritaan badan oo ay ku samaynayso sidii uu dhacay qaraxii ka dhacay shirkadda daalo labadii bishan dowladda federaalka waxay soo bandhigtay muuqaal laga dhex arkayo dadkii fududeeyey qaraxaas ka dhacay gudaha diyaaradda iyo sidoo kale ninka isku qarxiyey gudaha diyaaradda waxay dowladdu ay sheegtay ilaa iyo labaatan ruux in kiiskan loo xiray sidoo kalena ay jiraan weli dad lagu raajoogo oo la doonayo in gacanta lagu soo dhigo al-shabaab ma aysan sheegan qaraxan mas-uuliyaddiisa hase haatee dhanka kale waxaa dowladdu ay ku eedaysay qaraxan inay ka dambeeyaan dagaalamayaasha al-shabaab maxamed kaafi sheekh abuukareedi wadajir muqdisho aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay maxamed kaafi warbixintaas uu nooga soo diray magaalada muqdisho weli wararkii magaalada muqdisho ayaynu ku jirnaay waxaa maanta magaalada muqdisho dagaal isaga hor yimid maleeshiyo beeleed soo kala jeeda kuwaasi oo ku dagaalamaya dhul danta guud oo ay dowladdii hore lahayd kaasi oo haatan u muuqda in ay beeraha magaalada muqdisho isla qabsi xoog leh dhankaasi uu ka hayo dagaalka ayaa waxa uu ka dhacay degmada hodan ee magaalada muqdisho xili gobolka banaadir ayaa isku fara saaray dabley huweysan kuwaasi oo la sheegay isku dhacooda inay ka dambeysay kadib marka ay isku qabsadeen dhulal ku yaala inta u dhexaysa isbitaalka horey loogu yaqiinay digfer haatana loogu magacdaray rajab dayib erdogan kuuliyadda jaalasiyaad iyo jaamacadda gaheer inta kuuliyadda jaalasiyaad iyo jaamacadda gaheer ee degmada hodan sidoo kale waxaa isku hor imaadkan inoo xaqiijiyey mid ka mid a dadka shacabka oo rasaasta la iswedaarsanayay ka maqliyey guryahooda waxaana lagu magacaabaa maxamed axmed shabeelow wiil meeshii waa daandagoodki lagu dhamaado dadka lagu degmay oo la fujiyey oo u dhexaysay soomaalida jaamacada bagool oo halkaas ku taalla soodankay ku taallay abditaalkeeda ka socotaa waa ayo cidda dagaalamaysa hogaantiina waa laba waa laba waa waa had jirta isku haysto isku isku haysto wey dhulbaan isku haysta dhulbaan isku haysta dhulkii waa dhisay dhisin weysaan annaga waxaan ku jirnaa wejera ku jirna waa dana madaxa ku hayna oo sufyaan bahayna waxa iyo ambalaanta yeeleysa waay waxaan dhisin waxa waxaan mar haddii afar afreed soo gasho waa dhalan bashira kulley waa dalakay xabsan u gaar annaga ilmahayna kule baan maxbuusa madaxa ku hayna waxay wax ka socdaa halkii aan marka laga soo dhexdo digsa laga soo dhexdo oo saamaacdi weyneyn oo arka arkeedee oo meeshan oo ay lahayd mulkiiladan oo ay lahaayeen biscas oo lagu samayn jiray lugaha lagu samayn jiray dee lugaxagaas waay soonahaas waay kor hore ayay ahayd marka ay isku maandhaafeen raggani hubaysan dhul ku yaala degmada hodan ee gobolka banaadir inkastoo durbadii ay xabaddu joogsatay soo gaareen goobta ciidamo ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya oo kala dhex galay
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay maxamed cali warbixintaas uu ka soo diray magaalada muqdisho ayadoo gobolka shabeellada hoose guud ahaan haatan ay ka jiraan dagaallo lagu diidan yahay ciidamada dowladda federaalka ee soomaaliya qaab beeleedka u habaysan ee ku sugan gobolka ayaa waxaa haddana dhanka kale ka jira dagaallo xarakada shabaab iyaduna dhankeeda ay gobolka ku hayso haddaba dadka ku nool gobolka shabeellada hoose oo u galay labadan gacmood ee mar walba mid walba tan kale kula dagaalaysa gobolka gudihiisa ayaa waxa ay haatan dareemayaan dhibaatooyin aada u culus oo ku aadan dhanka nolosha balse kastoo ahaataba degmada qoryooley ee gobolka shabeellada hoose oo gacan ku haynteeda haatan ay hayaan ciidamada deegaanka beelaha deegaankaas ka soo jeeda ayaa maanta waxaa soo weeraray magaalada niman ku hugaysan bustoolado iyo weliba sida lagu waramayo bamgacmeed oo ka socda xarakada shabaab inkastoo ay iska caabin xoogle ay kala kulmeen dadka deegaanka xarakada shabaab weerarkeedan ayaa ugu dambeyn waxaa noo suura gashay in aan waraysi ka qaadno guddoomiyaha degmadaasi qoryooley
daryeel garabtan iyo goor ay tahay darka dinkaraadnimo iyo waxaa ka dhacay oo doonka intana iyo neer ciidan fadhiya iyo shacab neer taagan oo soo dhacmada dhaawaca waxaa gaaray ciidanka ilaa iyo shan qof naga dhaawacantay shacab aan wey waa gartay ciidamada dawladda iyo kuwa al-shabaab ayaa ku dagaalama qoryooley ciidamada bolis localka deegaanka jegadiga haye iyo kuwa al-shabaab wey khasaaro intee la-eg baa ee dagaalkaasi ka dhashay أنا دجال التغيير اللي سوى مستعصر هو ها مركا إيران كايني أو ديانكا شن يعني كان من لا دعوة عنتي فرد عوض الأرض وقفزي هاي أخذنا يتداول سمكة dhinaca kale ee dagaalka aad la gasheenna إذا كانت الله إن أنا واحد دعوة يدوسي من لبنا قريب مركي حبر قريب نقطي أي شعب بدن يا دعوة مي أبي حوين يا حوين إذا تبغى dagaalka markii hore ee maxaa uu ku bilowday wuxuu ku bilaawday waa meel oo ligi iyo qaabka meelahaas iyo shacab iyo iyo qorowga ciidana meeshay taagtaagneen marka waa waxaa lasoo tuuray efon yaa soo tuuray marka kusoo weeraray waayahay ee qorooley ee waa degmo degmada gudaheeda miyuu dagaalka ka dhacay mise meel sidaasi kaga baxsan mayba waa degmada gudaheeda adiga suuqa saxnad buu ahaa xoolihii iyo billaydii iyo suuqa xoolaha iyo daayir badan baa dhoobnaan aada ganacsiga caawiga waa magarta marka sidee baad ka ogaan weyseen ee, mar haddiiba degmada dhexdeeda lagu dagaalamay oo goob saxmad ay ahayd ee, khasaaraha dhankiina marka a- aynu ka tagno ee, khasaaraha dadka shacabka soo gaaray iyo dhinaca dagaalka aad la gasheen sidee baad ka ogaan weyseen maanta gaadgoor hareebayda watay markaa kow iyo toban tahay markii bayna watay markii oo qofka la tuuray iyo xabadihii bilaawdeen jiidkii buu noqday mutan marka saacado kale baadin anigii noqotay daadiga aha soo gurday oo shacabka ah bumka la tuuray ee, maxaa khasaaro ka dhashay dab gacmeed uu ahaa marka meel shacab iyo shaahal lagu cabo iyo qaatil iyo maqaayada jooga waayahay ee, maalmihii dambe waxaad sheegayseen in amniga degmada uu yahay mid wanaagsan oo shacabka iyo ciidamada isla shaqeeyaan warkaas intuu ku dambeeyey aad iyo hadda shacabka amnigu aad u fiican yahay magaalada Bermuda aad amniga horta waa dhagan ama oo yaabnid baan kara fashil am waan akriya ee, amniga inuu wanaagsan yahay waa idinka sheegaya ee, hadalka marbar socda in dagaal uu dhacay oo dad ay dhinteen kuwa kale ay dhaawacmeenna sidee loo qaadan karaa hada dagaal jooga dagaal oo daqiiqado ma saacado socday ma xaqood laba taay barka markii ka barta dhacay bay buqaasha soo dhacday badda ka bacdina xabadii baa soo dhacday inta hadda adiga hadda xabadii ma socdo
dhanka kale ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya ee ku sugan degmada baraade ayaa waxa ay sheegeen maanta in ay magaaladaasi gudaheeda ku qabteen ilaa iyo afar ruux oo sida ay sheegeen looga shakisan yahay in ay ka tirsan yihiin xarakada shabaab kuwaasi oo sida ay tilmaameen falalidi ku ah amniga gudaha magaalada ka waday dhanka kale ciidamada dowladda soomaaliya oo garabsanaya ciidamada deegaanka magaalada marka ayaa waxaa la sheegayaa in dagaal uu maanta ku dhex maray ayaga iyo xarakada shabaab halka loo yaqaano buufow sidoo kale ayaa waxaa la sheegayaa haatan in qaybo ka mida ciidamada xoogga dalka ay gaareen gudaha magaaladaasi marka inkastoo war warkaasi dhan xaqiijinaya aan la helin dhanka kale guddoomiyaha degmada marka ninka lagu magacaabo xuseen camee ayaa waxa uu sheegay in uu ku sugan yahay gudaha degmada marka ee gobolka shabeellada hoose
iyo xaaladda marka beryahan way cilciilisay muddo saddex maalmood aan qiyaastay aan dhixi karaa hadda way fiican tahay shalay marax laba marxaladoo kala duwan ay martay ay gashay Ee, ka horena maalintii horena waa ciidamadii amisom iyo militariga waa si ay ka baxeen oo weli dhinacna ay ka joogaan anuloo kadhiga mar kama tegin shalay marxalad kale ay marto oo marna marba ee, qolaa qabsatay laakiin hadda waa fiican tahay hadda waxaan hadda waxaan kuu sheegayaa in ma- magaalada ay hadda nimankii xarakada ka baxeen oo dawladda gacanteeda ku jirto ufoona sidoo kale xarakada ay ka baxeen oo dawladda gacanteeda ku jirto aan kuu sheegi karaa hadda waa intaasaan kuu xaqiijinaa adiga hadda intay kala hadlaysaa saacadaan la joogo markaan kala hadlaa markaan joogaa ee, marka dhexdeedaan joogaa laakiin dadka deegaanka oo aan la xiriirnay gooraha sidaa usii fogeyn waxa ay noo sheegeen in magaalada bartankeeda ay joogaan al-shabaab amisomna ay magaalada dhinac ka joogto marka arrimahaas ma waxaa leedahay waxba kama jiraan arrimahaas waxba kama jiraan magaalada bartamaheeda eh, hadda waxaa joogo eh, ciidanka eh, deegaanka iyo amisomaa joogo eh, idinka laga soo gala buufoona amisomaa joogo sidoo kale marka waxyaaba dadku way sheeganayaan marka laakiin saacado ka horo arrimahaas iyo meelihii haysteen kulli waa lala wareegay waxaa ii sheegtay magaalada in saddexdii maalmood ugu dambeysay gacan kuhaynteeda marba dhinac ay maraysay marka maxaa keenay marxaladahaas inay marto oo ah soo gashaan oo ah ka baxdaan oo xaaladda ay sidaas noqoto wallahi wadka xaalad military annagu maamulaan nahay arrimahaas hadda dadka magaalada gelaya ma ka baxay waa ciidan arran ciidan waayo arran ciidanka jibaabkeeda u saraaxiisa dawladda insha allah iyo amisom laakiin aan wixii jiraan kuu sheegay maxaa nooga sheegi kartaa marka khasaaraha ka dhashay dagaaladii iyo iska horimaadyadii dhacay may may wax khasaaro hadda buuran oo dhacay maanta ma jiro wax khasaaro aan ognahay dhimashii dhaawac midna ma dhancin maanta dagaalkii shalay buufow maxaa war oo naga siin kartaa dagaalkaas yada xoogaa dagaal oo waa yara culusaa ee, marka khasaaro labada dhinacba inay gaartaan golba rajeynaya sida hadda hadallada igu soo gaareen laakiin ma badna hal nin oo dhaawacay aan aan ii sheegay dhinaca dawladda shalay laakiin waxaa la leeyahay baabuurna meesha waa lagu gubay dhinaca dawladda maxaa kala socotaa arrimahaas kolba anuu ma xaqiijin may soo gaarin ee, dadku waa igu warbadan yihiin oo meel walba wax ka sheegaan laakiin aan wax isoo gaaray aan kuu sheegay hadda wax la gubi may soo gaarin shalay adiga waxaa tahay degmada marka magaaladii madaxda aad ka ahayd xaaladda ay u jeedaan maxaa ka damacday marka maalinba inay kula timaado dadkay ugu kordirada soo lagama fiicno
waa runtaa oo sidaa aad u haboon waayo waana ku mahadsan tahay
Allahu walaasheed ama ama aan eedeeda saaraynaa dawladda waaye أشهد أن لا
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha degmada marka xasan cumarey أشهد أن oo u warameeyey waryaheena magaalada muqdisho halkaad weli kala socotaan waa wada jireeriya oo si tooseeda kaga imaanaysa mowjadan kun afar boqol iyo labaatan a m magaalada akraarka iyo hareeraheedana aad si toosa haatan aad uga maqlaysaan weli waxaynu ku guda jirnaa wararkii gobolka shabeellada hoose iyo dagaalada wejiyada badanna ee haatan ka jira gobolka wasiirka arrimaha gudaha iyo am- was- aan idhaahday wasiirka amniga maamulka koonfur galbeed ninka lagu magacaabo cabdulaahi cabdu ninka lagu magacaabo cabdifatax maxamed geesey ayaa maanta waxa uu ka dhawaajiyey in maamulka uu qaybta ka yahay oo sharif xasan madaxweynuhu ka yahay ayan maamulin gobolka shabeellada hoose taasi oo run ahaantii u muuqatay hadal lagu been laxawsanayo dadka ku nool gobolka shabeellada hoose oo ayaga la daalaadhacaya sidii ay kaga qaadi lahaayeen muuriyada ciidamo beeleedka dharka xooga dalka soomaaliyeed ciidamo ahaan loogu soo hedisay ee ku sugan gudaha gobolka shabeellada hoose waa kan cabdifatax geesi oo ka jawaabaya waxa ka dhacaya gobolka shabeellada hoose iyo waxa maamulkiisa koonfur galbeed uu waxba uga qaban la'yahay
iyadoo xaalada magaalada marka ee gobolka shabeellaha hoose marba ciidamada dowladda ee al-shabaab ay gacansamayntira ku loolamayaan ayaa waxaa ka hadlay markii ugu horreysay maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya oo maamul ahaan u hoos yimaada wasiirka amniga maamulka koonfur galbeed cabdifataax maxamed ibraahim jeesey ayaa waxa uu sheegay in xaalada magaalada marka arrinta ka taagan ay mas-uul ka tahay dowladda dhexe ee soomaaliya wuxuuna sheegay in maamul ahaan uu u hoos yimaado laakiin siyaasad ahaan dowladda ay hoos tagto isagoona tilmaamay in ciidamada dowladda iyo al-shabaab ay ku hareersan yihiin magaalada marka ee ciidamada dowladda ka baxday ama soomaaliya ka baxday ee ciidamada sida soomaaliya ka baxay militariga waa ka baxeen nabadsuuda ka baxday dowladka ka baxday arrin ka weyn waa arrinta marko ee arrinta marko ama guud ahaan gobolka shabeellada hoose siyaasad ahaan ayay u baaba'san tahay marka meeshan waxaa jooga ururka sagaalaad ururka shanaad ururka lixaad ururka toddobaad dadka deegaanka shabeellada hoose ma ahan dadku deegaan deegaanay soomaalida degan yihiin ciidamo shabeellada hoose ka soo jeeda maaragtay ma joogaan ciidamo maaragtay een deegaano kale iyo gobollo kale iyo dad kale maaragtay ka yimid waay marka waxaana ujeedid dhan bull out waa la galay waa laga baxay waa la yimid waa loo noqday wax siyaasad ku saabsan waay wax nabadgelyo ku saabsan maaha ama guud ahaan gobolka shabeellada hoose siyaasad ahaan ayay u baaba'san tahay he maamulkeena maamul ahaan oo hoos yimaada marko siyaasad ahaan ma hoos yimaado dad ahaan ma hoos yimaado deegaan ahaan ma hoos yimaado wax hoos yimaado ma jirba maalintii la aas aasay sanad iyo xogaa laga joogaa dowladda koonfur galbeed soomaaliya ee saddexdan goolbaa iyo boqol iyo shabeelle ku salaysan ee dowladda waktigay gelisay oo madaxweynaha u horeeyo ee maxaa la yidhahda arrimo dib u heshisiinaa laga qabtay aniga kula hadlaayo wasiirka amniga ah siyaas ahaan ay u shaqayn waayo kuwa militariga ay jooga urur sagaalaad urur sideed urur lixaad urur shanaad ee cid ay ka amar qaataan iyo meel ay ku xiran yihiin cid og ma lahan wasiirka amniga abdifataax geesi oo warkiisa sii wata ayaa sheegay inay wadaan qorshayaal maamulka koonfur galbeed uu wax kaga bedelayo xaaladda magaalada marka iyo deegaanada kale ay hoos yimaadaan wallaahi aniga waxay ila tahay oo ayba tahayba ila tahay keliya ma ahan mas-uuliyaddiisa koonfur galbeed oo hoos imaanaysaa ayagaa la weydiinayaa wixii khasaare a yimaado wixii khayr yimaado mas-uuliyad annaga naga saarantay koonfur galbeed ahaan arrinta marka hadda ka taagan aan kula hadlayo shalayna ka taagnayd maxaad ka tiraahdeen oo gurmida u samayseen oo ciidana u dirteen maxaad ka qabteen haddii mas-uuliyadda idin saaran tahay?
dowladda dhexe ee alertiga ama qayla dhaantiyaa la gaarsiiyey weli lama quusan dadaalada way jiraan gobolka shabeellaha hoose ayaa u muuqda in uu yahay gobol dhibaato badan ay ku soo noqnoqtay oo ay ka midka yihiin dagaal qabiileed iyo weliba ciidanka dowladda iyo al-shabaab oo in badan ku dagaalamay
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay muxidiin xusni warbixintaas ka soo diray magaalada baydhabo isagoo waraysi gaarana la yeeshay wasiirka amniga maamulka koonfur galbeed cabdifataax maxamed ibraahim geese qarax khasaare geeste ayaa waxa uu ka dhacay degmada baardheere ee gobolka gedo sidoo kale maamulka puntland ayaa qayladhaan aada u baaxadle ka muujiyey abaaro ka jira deegaanada uu maamulo waa kan waryaheena magaalada muqdisho maxamed kaafi oo labadaas warbixin israaciya
wararka naga soo gaaraya degmada baardheere ayaa sheegayay in iskuday dil uu ka badbaaday guddoomiye ku-xigeenka gobolka gedo maxamed xuseen alkaadi kadib markii qarax loogu xiray gaari uu la socday qaraxa waxay waxyeela ka soo gaartay askartii ilaalinaysa guddoomiye ku-xigeenka waxaana sidoo kale guddoomiye ku-xigeenka qudhiisa soo gaaray dhaawac nuur caddo oo ah guddoomiyaha degmada baardheere ayaa inooga warramay sida ay wax u dhaceen magaalada waxaa ka dhacay garfaad xogeenka gobolka gaarigiisa qarax qaraxyada baabuurta lagu dejiya loogu xiray gaariga waa qarxay asagana uu fiican yahay waxa hadda wax kale wax ku noqdayna ma jiraan may waral waxa dhaawac oo gaari ma jiraan firada yar yar baa gaaray oona hadda caafimaadka waa lagiisa ku socdaa aad buu fiican والله ما حقيقين كرو بارش قالوا جرا ان شاء الله وانا اللي حقيقين دار عندي لي كل بارتان قالوا جرا فرح حتى فرح لا يكتي ودوك اصلا ما هم فرح بابور كله وحري مركا كل ماشي بابور كله وحري يغاب كري تبقى فاضل دوك هي مركا وحتى لو قبت المجرى
dhanka la puntland ayaa haatan ka dayrinaysa abaaro laga soo sheegaya qaar ka mida deegaanadeeda madaxa maaraynta musiibooyinka puntland cabdulaahi cabdi oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay abaartan haatan ka jirta qaar ka mida deegaanada puntland in khataro badan ay ka dhalan karto wuxuuna sheegay in loo baahan yahay in si deg deg ah loogu gurmado dadka waa xoolaha oo qiimahoodii hoos u dhacay waa diyaar oo qaarsoobay waa xataa kalluunkii badda lagala soo baxayay oo yaraaday xabadkii una yaraatay ama beryada wixii la oran jiray waxa oo dhan uu isku darmay oo markii la isu geeyo miiraha alaabta dibadda laga keeno oo kor u kacay oo aad qaali ugu noqday taasina waxay keentay in sugnaanta cuntada ee dalka oo dhan iyo qoyska maaragtay dhaqaalihii qoys qoys ahaaneen
madaxweynaha puntland ayaa dhowaan wuxuu ka digay abaar oo sheegay in ay ku dhufan karto deegaano badan oo ka tirsan puntland abaartaas oo saameyn badan reebi karta maxamed kaafi sheekh abukareedi wadajir muqdisho aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay maxamed kaafi warbixintaas uu nooga soo diray magaalada muqdisho maxamed xuseen alqaadi oo ah guddoomiye ku-xigeenka gobolkaasi gedo oo maanta gaarigiisa walxaa qarxa loogu rakibay kana badbaaday ayaa u waramay warbaahinta waxa uu sheegay in aanu wax dhibaato ah ka soo gaarin ha yeeshee burburka gaarigiisa iyo weliba dhaawac yaroo firiro ah sida uu ku waramayo waa kan alqaadi nimankii khawaarista ahaa ahlawayaasha ahaa oo ummadda soomaaliyeed dadkiyo diinka inay la dagaalamaan u banbaxay baa waxay isku day sameeyeen in gaariga ay weerar la beegsadaan ilaahay baana ku mahadsan subxaanahu watacaala wax dhibaato ah oo lagu gaaray ma jiraan markii laga reebo dhaawacyo yaryar oo aan badnayn iyagu siday rajaynahayeen gaarigaas iyo waxa laba wixii saaran inay baabi'iyaan baa qorshahoodu ahaa laakiin badbaadada iyo maaragtay taariikhda rabbi subxaanahu watacaala uu dhigay waa intaas oo dhan ka weyn haddana caafimaadkii waataanan kula hadlay wax dhibaato ah ma qabo qaraxa lagula beegsaday waa nooce
qarax wuxuu ahaa noocyada oo maaragtay wadooyinka la geliyo oo saan rajaynaya aan umalaynaya inuu yahay shunuudka oo lagu hago ama wicitaan ama qaab kale loo qarxiya ayuu ahaa laakiin midka gaariga markuu ku istaago oo gaariga kiciyay mausan ahayn marka adugu laakiin waa aan ka badbaadnay hadda wax dhibaato ah oo sidaa u weyn ma ay jiraan marka midda al-shabaab ay ku taahayaan waxaa ka weyn tan rabbi subxaanahu watacaala waa gartay maxaa kaa soo gaaray marka qaraxa mino qaraxa wax dhibaato oo sida hadda loo sheego iga soo gaaray ma jiraan firro yar yar oo maaragtay gacanta iyo lugta waxtaasa iga soo gaargaaray aan sidaa u badnayn oo hadda aan lugaynayo oo meeshan doona aaday waa jiro laakiin wax laf ahoo jabay iyo wax dhibaato sidaas u weyn oo i gaaray ma jiraan caafimaadkeyga waa boqol kiiba boqol wax dhibaato ahna ma qabo gaarigii aada saarnayd maxaa gaaray gaariga waa gaari oo maaragtay qarax la kacay dabcan dib uu gaarayaa gaari dib baa gaaray laakiin wax sidaa u badan maiga aha marka mar haddii dadkii saarnaa ay ka badbaadeen oo wax dhib gaaray oo ama u dhintay aysan jirin gaari wax gaaray ama waa laga hagaajista ama taas wax macana eh kuma sugno laakiin muhiimada waxa weeye ururkii argagixisada ahaa ee khawaarijta in makrigii ay mareegayeen in laga badbaaday taas baa muhiimada koowaad ah sidee ku ogaatay gudoomiye ku-xigeen in ay al-shabaab ka dambeeyeen qaraxan lagula eegtay
eedaan isu gaarin saacadii aan isku mahadsanaaneyn jirnay barnaamijka inoo soo bilowday saacaddu markay saddexda galabnimo inta dib dambe u kulmi doono sidaas iyo ammaan allah qaraxa al-shabaab inay ka dambeeyeen ceeb kasta way u caddahay sababtuna waxa weye dad barnaamijka noocaas